Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
maamulka dhexe ee dowladda ayaa waxay ku fatahmayaan maamul goboleedyada la samaynayo taasi waxaanu leeyahay cadaalad darro hadday maamul goboleedyada ay ka jirto dowladda dhexe sabab u ah waxaanan iyada aanan ku daabnayn ma socdaan in shacbiga soomaaliyeed kala sarrayn iyo kala awood sheegasho indhacadays iyo yaa hadal badan iyo yaa xoog badan in wax lagu maamulo ayadaa raalli ka ah marka aniga horta ku eedayn maayo maamul goboleed keliya in cadaalad darro isaga keliya ay ku kooban tahay laakiin waa arrin caan ah u baahan in baarlamaanka soomaaliyeed inuu wax ka qabto loo baahan yahay cadaalad darrada saamaynta ku leh meel weliba horta federaalkan la sheegayo sidii uu ahaa iyo sida aan imbagaasi kusoo heshiinay weji kale ayuu ku socdaa oo aan ummadda soomaaliyeed lagu khaldayo magartay ha loo soo noqdo xaqiiqda federaalka waxa uu ahaa iyo sida sharciga uu qoraayo oo aan isla wada naqaano inta wax la hoosaasinayo inta qabaa'ilada soomaaliyeed qaarna naaska la nuujinayo qaarna la gacanbidxaynayo qaarna la quudinayo qaarna la qadinayo xataa annaga beelihii waa waaweynaynlayo ee waxaa ognahay kuwa ku dulman hoostooda ya oona la leeyahay beelaha waaweynaa ka tirsantihiin oo aan waxna haysanin ya oo kuwa yar maaragtay ayaga isku isku qayray waxoo dhan inay wada qaataan rabaan marka cadaalad daradan min alif ilaa iyo ya saamaynta kuwada leh waa inuu baarlamaanka u soo jeestaa ee aanan laysku mashguulinin hal meel waa mahadsantihin